siduu facebook sheegay koley qodobo badan baan ka wada hadalnay arrimo badan baan isla maaldhignay sidii warbaahinta uga qayb qaadan lahayd nabadaynta iyo iskeenidda bulshada gobolka mudug doorkeediina ay u qaadan lahayd maadaama warbaahintu ay door weyn ay leedahay muddooyinkan dambena waxaa moodaa inaysa doorkeedii qaadanay inay door kale ama shaqo kale aan shaqadeeda ahayn ay qabanayso marka waxaan isku afgaranay ama ka wada hadalnay sida ugu fiican ee laisugu keeni kara bulshada warbaahintu ay maxaa yidhahdaa masaalixadda ummadda uga shaqayn lahayd iyo nabadgelyada waxyaaba badan oo isku fahnay hadduu ilaahayd mana waxaan isku dayeynaa inaan sal adag u dhigno xaaladdan jirta mustaqbalka dheer inaan helno warbaahin si hufan u shaqaysa oo si wanaagsan u shaqaysa oo aan ku sifoobin isku dirka ummadda iyo isku horkeenitaanka ummadda hadduu ilaahayd mana waxaan ka shaqayn doonaa oo aan ka qayb qaadan doonaa sidii warbaahintu noqon lahay mid nadiifa shaatigeedu nadiifu yahay oo maxaa la yidhaahdaa dadkan aan isku horkeenin qof kastana shaqada dhanka ugu wanaagsan uu ka qabto sababtoo ah haddii dhanka xun wax kasta laga eego ama dhanka xun wax kasta laga soo galo ama angalka xun wax kasta laga soo galo dhibaato iyo iska horkeen bay ummadda u noqonaysaa marka annagu shaqadan annaga mihinadaan annaga ku guda jirna waxaan rabnaa dadkeenna inaan maxaa la yidhaahdaa muddada aan ku jirno dadkana bedeli doona iyo dadka haddaba ku luglaba inay noqdaan kuwo tusaale u noqda da'yarta dambe iyo dadka mustaqbalka soo socda ee la yidhaahdo waa dadkii warbaahinta isku keenay waa dadkii maxaa layaha saldhigga u noqday waa dadka iyadoo xaalad adag lagu jiro iyo meeshii la taagan yahay la ogyahay meel laxa isugu yimid dadkii maxaa la yidhahda arrintan maxaa la yidhahda soo gebagabeeyey xaaladda dheer ee wakhtiga dheer lagu jiro annagu haddaan nahay wariyaasha iyo dadka gobolkan ku nool ma kala maaranno waxyaaba badan baa iskaga kaaga xiran meel kasta haata hadday mid shaqo ahaan lahayd haddii mid kale ahaan lahayd marka waxaan rabnaa inaan noqonno annagu dad maxaa la yidhahdaa ummadda aan iska horkeenin ee maxaa la yidhahda dadku ayaga isku keena oo maxaa la yidhahdaa shaqadooda ay noqoto shaqo nadiifa ay noqoto marka aad iyo aad baa ugu mahad celinaya dhammaan xubnaha kale ee ka soo wada qaybgalay koonfurta iyo waqooyiga wariyaashooda waxaan rajaynaynaa insha allah inaan maanta ka gudbi doono xaaladdan aan ku jirno burhaan maxaa cabdi oo kusoo dhaweyn